أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo in ka badan afartan ruux oo muslimiinta filistiin ah ayaa ku shahiiday duqayn arxandaro ah oo diyaaradaha sahyuuniyadda yahuudda ay ka geysteen magaalada khaza faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgal toogasho ah oo lagu dilay dad yahuud ah ayaa ka dhacay magaalada caasimadda u ah dalka maraykanka kooxda riddada soomaaliya ayaa saraakiisheeda ugu guudisay inay xabsiga dhigayaan sababa la xidhiira weerarada mujaahidiinta ee ku sii xoogaysanaya magaalada muqdisho sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade ayaa kelimad muhiim ah ka jeediyey kulan wadatashi ah oo ku soo gebagaboobay deegaanka miir taqwo ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe isbeddel ballaaran oo dhanka ka ganacsiga xoolaha nool ayaa laga dareemayaa suuqa deegaanka biyooley ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ardayda rowdada alfurqaan ee degmada buulafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumayay heerkooda waxbarashada dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran in ka badan afartan ruux oo muslimiinta filistiin ah ayaa ku shahiiday duqayn arxandaro ah oo diyaaradaha sahyuuniyadda yahuudda ay ka geysteen magaalada khaza sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa tan iyo subaxnimadii saaka magaalada khaza ka fuliyey duqeymo aada u xogan oo saacado gudahooda ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tobannaan ruux duqeymaha ugu badan ayaa saaka waxay ka dhaceen waqooyiga magaalada khaza iyadoo taangiyada iyo diyaaradaha cadowga ay si isku mid ah u duqeynayeen dadka rayidka ah eelwareedyo ayaa sheegaya in tan iyo saaka duqeymihii dhacay ay ku shahiideen dad kor u dhaafaya afartan ruux halka dhaawacyaduna ay intaas ka badan yihiin duqeymahan wuxuushnimo ayaa ku soo aadaya iyadoo ciidanka sahayanada ay toddobaadkan magaalada khaza ka bilaabeen howlgallo aada u xoogan kuwaasoo sababay dhimashada boqolaal ruux oo falastiiniyiin ah dhanka kale weeraro loo adeegsaday sawaariikh iyo diyaarado daroonis ah ayaa lagu qaaday magaalooyinka yuhuudda ixtilaalka ay ku haysato sawaariikhda oo laga soo tuuray dhanka waddanka yemen ayaa waxay ku dhaceen garoonka diyaaradaha bengurian ee magaalada talaabiib iyada oo sidoo kale diyaarado daroonis ah lagu weeraray magaalada xiifa oo ka mid ah dhulka yuhuudda xoogga kaga haysato muslimiinta falastiin mahadsanid cali yare faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxaa sii kordhayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay mar kale ka dhacay duleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan oo ah wilaayo dhacda bartamaha dalka soomaaliya dagaalkii shalay allah fadligii waxaa lagu dilay saddex askari oo murtadiina dhaawacna waa soddon iyo afar murtad oo saddex ka mid a ay ku dhaawacmeen shil gaari kadib markii uu la rogmaday gaari dhaawacyo ay ku siteen dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buura isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca wadada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marka sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shalay qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka riddadu ay ku lahaayeen degmada qoryooley dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacna waa saddex kale oo murtadiinna howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada hoose waxay ku dabafeylayaan weerarada lagu naafeynaya kufaarta ee murtadiinta duulaanka gardarada ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuuxasaan dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee w f b ee degmada garbaharey oo ka mid ah goobaha cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqliyey gudaha iyo duleedka degmada garbaharey howlgalo toogasho ah oo lagu dilay dad yuhuud ah ayaa ka dhacay magaalada caasimadda u ah dalka maraykanka sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba warar soo baxay ayaa sheegaya in laba yuhuud ah oo midi shaqaale ka yahay safaradda saayiinada ee washington oo lagu dilay rasaas lagu furay xilli uu ku sugnaa meel u dhow madxafka yuhuudda ee caasimadda dalkaasi wasiirka amniga gudaha ee maraykanka kristnoem ayaa ku tilmaamay weerarka dil toos ah oo loola qasday raggan isagoona hadal baroor ah u jeediyey eheladooda sida ay sheegeen afar mas-uuloo ka tirsan hay-adda ammaanka maraykanka nin soconayay bannaanka madxafka ayaa mar qurayo yuhuuddan ku furay rasaas tirabeel ah labadan ruux ayaan ahaa nin iyo haweenay waxaa intaasi sii dheer in ruuxa weerarkan geystay uu ku dhawaaqayay erayo ay ka mid yihiin xoreeya falastiin afhayeenka safaaradda yuhuudda ee maraykanka tolnaim cohen ayaa sheegay in labada qof lagu toogtay masaafo dhow iyaga oo doonayay ka qaybgalka munaasabad yuhuud ah oo ka dhacaysay madxafka mas-uuliyiin badan oo maraykan ah sida jack scanner iyo bam bondi ayaa durbadiiba cambaareen la soo istaagay warbaahinta xilli waxaa ka socda khaza iyo dhiiga daadanaya har iyo habeenba ay ka dhigayaan mid qiimo la-aan ah iyagoona caalamka u muujinaya in yuhuuddu la dulmiyey mahadsanid abuusheyba kooxda riddada soomaaliya ayaa saraakiisheeda ugu guudisay inay xabsiga dhigayaan sababa la xiriira weerarada mujaahidiinta ee kusii xoogaysanaya magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen yaasir maxamed xilli camaliyaadka mujaahidiintu ay si dardar leh uga socdaan gudaha magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ayay saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ku cataabayaan in ka hortagga weeraradaasi ay ku adkaatay taliska booliiska kooxda riddada u qaabilsan gobolka banaadir ayaa sheegay in askar iyo saraakiil ka tirsan murtadiinta oo ay u xil saareen sugidda ammaanka degmada dayniile ay ku fashilmeen muhiimaddii loo xil saaray taliyaha booliiska murtadiinta ee muqdisho ayaa sheegay in weerarada loo adeegsado madaafiicda ee lagu qaado xerada xalane ee garoonka diyaaradaha muqdisho iyo xarumaha kale ee murtadiinta ay noqdeen kuwa khalqal amni abuuray sidaas daraaddeedna ay tallaabo ka qaadi doonaan saraakiisha booliiska murtadiinta isagoo ka hadlayay degmada dayniile ayuu xilka qaadis iyo xarigba ugu hanjabay maleeshiyaadka murtadiinta iyo saraakiishooda ee awoodi waayey inay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta
waxaa la rabaa inaan dayniile hoobiyo dambe looga soo tuurin eelaboorka looga soo tuurin caasimadda ay sabadhicina la rabaa uusan ka been sheegin naftiisana usu been sheegin inuu shaqeeyo hadduuna shaqayninu iska tago inta qofkii la isku halleeyo ee shaqay la yidhaahdo ee dayniile la keenay ee waax lagu qoray ee layidhi intaanaa leedahay ee intii la yidhi waa leedahay sargaalkii la yidhi intaanaa leedahay askartii la yidhi waa leedihiin inta ka seexataanoo layacaado dhacdo ama isfasaxdaan ama shaqay weysaan inaysa dhicin in la tuuro hoobiye laga soo tuuro iyo katuusho laga soo tuuro ee aan caasimaddii qalqalqa gelin taas marka inaysa dhicin alenka rabaa haddii ay dhacdana sargaalkaa lagula xisaabtamaa oo loo xiraa askarigu isna la rabaa inuu ciqaabo u xiro saraakiishiinaan eedda adinkaa qaabaya weerar madaafiic ah oo mujaahidiintu ay maalin ka hor ka fuliyeen muqdisho ayaa lagu beegsaday xerada xalane waxayna weeraradaasi khasaaro xoogan u geysteen saraakiisha shisheeye ee ku sugan xarumaha iyo safaaradaha gaalada mahadsanid yaasir sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade ayaa kelimad muhiim ah ka jeediyey kulan wadatashi ah oo kusoo gebagaboobay deegaanka miir taqwo ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen cabdulqani maxamed waxa uu ahaa kulan ballaaran oo wadatashi ah oo dhexmaray wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo odayaasha dhaqanka beelweynta abgaal kaas oo intii uu socday lagu gorfeeyey arrimo ay ka mid yihiin hergelinta ku dhaqanka shareecada islaamka ah iyo in si wadajir ah loola diriro cadowga saa'ilka ah kulanka waxaa gebagabadiisa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba kutukade kelimad dhinacyo badan taabanaysay ayuuna goobta ka jeediyey insha allahu marka intaas kadib mahadcelintaas kadib waxaa aayad ah toban iyo saddex sano kadib in mayrtaqow lagu qabto toddoba maalmoodoo dowraa iyadoon burundi joogin oon moryaan joogin horta aayatu min aayatiya islahay waa dhace macnaha waxaa weeye waa aayatu min aayati illaahi qur-aanku wuxuu sheegaa wa ina jundanaa lahum lghaalibuun ciidankaygaa guulaysaaya qur-aankay ku taallaa waa taytiyaa ku subco jirna waxaa ku taallaa wa kaana xaqan calaynaa nasru lmuminiin inaan muminiinta u gargaarno dadka kitaabka ilaahay uga halgamaya inaan u gargaarno xaqay ugu taha ilaahay leeyahy way isaga subco jirna qulubay ku jirtaa walamahin wallaahu qaalibun calaa amrihi walaakina aktar annaasa laa ilaahay amarkiisa asaa u adkaada moogta hadda amarkaa nin kastoo annaga naga mida walxahu isagu hamaa waxuu hamana tabaraa u diida walama ilaahay tabar u diidaysa ma jirtaa arrimihiisa wallaahu qaalibun ilaahay tabaru sooma reebto wallaahu qaalibun calaa amrihi waxuu isagu rabaa socaaya maanta marka waa aayad in toban iyo saddex sano kadib dowra meertaqba lagu qabtay todoba beri ee aan anigu diin isu sheegnan moogtahay aan isu nimaado waa aayatu min aayaat illaahi aayadna waxaa la yidhahda waxay wax ku tusaa la yidhahdaa waaliga ayaa ugu dambeyn odayaasha iyo guud ahaan beesha abgaal u dardaarmay inay ku dadaalaan midnimada iyo in jihaadka ay u kacaan akhiiran nabad ma rabnaa adduun iyo aakhir ma rabnaa ilaahay wuxuu leeyahay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum dadka ilaahay rumeeyey walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dulmina aan ku dheehin shirki aan ku dheehin iimaankooda ulaa'ika lahum lamnu kuwaasaa amniga iskale kuwaasaa amni amni intaa laga helaa in tawxiidka la xaqiijiyo shirkina laga ilaasho ulaa'ika lahum lamnu wahum mutaduun adduun iyo aakhira amnigeeda naarna waa ka nabadgelaya adduunkana waa ka nabadgelaya amni xum ilahay kitaabkiisa nagu filaya abgaalo waxaan idin leenahay marka fafiruu ila allah ilaahay xaggiisuu caraba dowlad iyo hay-ado iyo bakti iyo wax waxaad kasoo bixin iyo dad madaxa isugu keen dhufaaya haw caranina waxaan rabaa inaan idin idhaahdo walaalad ahaa jirta waxaan idinkaga tagna adinkoo abtiya aysan hoo ilma adeera aan idinkaga tagna waxaana maqlay maxamed muuse iyo waxaa isdilay cabdallah caroone haye cabdallah caroone waxaa isdilay cabdallah agooyo waxaa isdilay habar rugaale iyo cabdalle waxaa isdilay buraale iyo cabdallah caroone ahwa ummaddii war ma rabtiin walaalnimo ma rabtiin nabad ma rabtiin ya ilaahay wuxuu leeyahay wactasimu bixablillahi jamiican kulligiin kitaabka ilahay qabsana kulligiin kitaabka qabsana nabad ma rabtiin midnimo ma rabtiin walaalnimo ma rabtiin wactasimuu bixabliillaahi jamiican kulligiin kitaabka ilaahay isla qabsada walaa tafaraquu allah fadligii waxaa tan iyo markii cadowga lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan shabeellada dhexe wilaayadu ay waday kulamo iyo dowlaad la siinayay odayaasha dhaqanka iyo culimaa u diinka mahadsanid cabdulqani isbeddel ballaaran oo dhanka ka ganacsiga xoolaha nool ayaa laga dareemayaa suuqa deegaanka biyooley ee wilaayada islaamiga ah ee bakool warbixinta warkan waxaa mar kale inoo diyaariyey walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan deegaanka biyooley waxa uu qiyaastii dhowr iyo toban kilomitir u jiraa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana uu ka mid yahay deegaanada istaraatiijiga ee hoos yimaada degmada tieglow biyooley waa deegaan kasoo kobcaya dhinac weliba waxaana hadda ka soconaya isbeddel ballaaran oo ay ka mid tahay dhismayaal cusub oo wilaayada ay ka hirgelisay kuwaas oo soo jiidanaya bilicda deegaanka loona dhisay farsamo cajiib ah oo indhahaada soo jiidanayo dhowaan ayaan booqasho ku gaaray deegaanka anigoo u kuurgalaya xaaladda guud ee deegaanka waxaan si gaara diiradda u saaraya ganacsiga xoolaha gaar ahaan ariga oo si aada loogu iibkeeno deegaankan loogana yimaada iibsigooda qaar ka mida magaalooyinka waaweyn ee dalka sida muqdisho iyo beledweyne sidoo kalena looga yimaada deegaano hoostaga degmada tieglow
malyen sideed boqol isi warho sideed boqol meho milyan shan boqol milyan shan boqol way buwa beesi yarta way buwa jeebtadaa ku hadalayd shaqi qontaqaba milyan todoba boqol isi arigii mu weydee hal mara kilido we ila hadal dhamaayba marka dhamaayt i qontongaba milyan shan boqol qontong ho milyan bari libaqulu shan boqol i qontong libaqulu maya libaqulu kari maalinta jimcaha ah ayaa ah maalin loo asteeyay iibsiga ganacsiga maadaama dadka ay u badan yihiin dad reemiyi ah oo aan maalin weliba suuqa imaan karin waxaan booqday suuqa xilli uu jiray mashquul fara badan xoolahana la kala iibsanayay sidan ayuuna ahaa jawiga suuqa
milyan saddex boqol milyan saddex boqol
aricadka iyo idaha ayaa labadaba aad loo iibsanayay waxaana xoolaha loo safriyaa magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne oo ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo banaadir siday ii sheegeen qaar ka mid a ganacsatada ariga oo aan kula kulmay suuqa deegaanka biyooley walaalo maasha allah wali roognay meelraaw biyooley degmada tiyaglowna hooseedaasa alxamdulilah ilaahay amni iyo barwaago iyo waashana siy beledweyne iyo daafeed iyo xamar iyo intib an safaryaan qiimaha erinka wiino oo ee samawiinka ee afar milyan sadde milyan ishan boqol lama milyan isiyeed boqol intaba way gadeen ee same kale oo yoona milyan ishan boqol milyan todoba boqol gadaana isku jiraan xamar iyo beledweyne iyo dhulkaas dhan bahayn
jima kaste irin gaale linsheenan ma irin yoonaytoy qoliye walsheena marka irinka dhaqmalan bahay hamar dhinni malan bahay beledweyne lamadaas suuqa haysan beledweyne eesangaan bahe irinka dhedinna hamaraan bahe
dilaalayda xoolaha ayaa sidoo kale ii sheegay in si amniya xoolaha loo kala iibsanayo islamarkaana aysan jirin wax caqabada oo ka taagan suuqa iyagoona sharaxaad ka bixiyey qiimaha la kala siisanaya aricadka iyo idaha sidoo kalena sharaxaad ka bixiyey deegaanada inta badan laga keeno xoolahan suuqa loo iib keeno
suuqa xoolaha erinka meel erinka roog kii inka sarey lama milyan ganin milyan shan boqol milyan saddex boqol milyan iyo lama boqol milyan way lagu sheenay baadi hoobaysho gunro dareersan koorar abagdheere hubadha
suuqa biyooleroog xoolaha xaggee laga keenaa koorar hubey hubadha dareysan tijeeglow eelgaras ilaa way buwaaha tuulada way buwaaha dibba biyoole hoos goyase herarta iyo eel haaway hoolahan tarugusheena waxaa jira deegaano kale oo maalmo gaara loo asteeyey waxaana ka mid a deegaanka gude oo loo iibkeena geela ugu badan ee la keeno wilaayada islaamiga ee bakool kaas oo meelo fogfog looga yimaado waxaana ganacsiga suuqan loo asteeyay maalinta arbacada ah waxaa sidoo kale suuqan loo iibkeenaa ariga iyo lo-da inkastoo aysan aad u badnayn mahadsanid abu xasan ugu dambayntiina ardayda rawdada alfurqaan ee degmada bulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada walaalkeen bashiir muxiidiin abow ayman ayaa warbixinta warkan inoo sii hambaqaadaya يا فارسا عافى القعود منعما ورأى الجاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غزا في ساحة الأبطال سيفا ملهما halkani waa madarasada tacliimiga ah ee alfurqaan dugsiga hoose dhexe ee degmada buulafulaay أمي وأبي مهجة قلبي أمي وأبي لهما حبي
codka aad maqashaanna ma ahan ardada wax ka barata misena joogta mustawaha fusuusha dugsiga ee la yaqaan balse waa arday aad u da'yar oo wax ka barata heerar asaasi ah oo madarasadan qayb ka ah حفصة محمد ياري مدرسة الفرقان الأساسية ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته alfurqaan qaybtan roodada ee wax lagu baro carruurta yaryar waxaa dhidibada loo taagay shan iyo tobankii bishii muxaram sannadkii kun afar boqol labayo afartankii hijri waxaana hadda wax ku bartaa laba boqol lixdan iyo sagaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo dhigta labada gelin ee maalinkii afar sano oo hadda laga joogo furitaanka roodadan waxaa ka qalinjebiyey ilaa iyo saddex dufco oo isugu jira wiilal iyo gabdho ka soo gudbay marxaladda farbarka dhowaan ayaan booqasho ku tagay madarasadan oo ku taalla bartamaha degmada buulafulay sidan ayuuna ahaa jawigii aan la kulmay markii aan cagta dhigay
قلب وعكس waa rawdo u gaaraha carruurta yaryar kuwaasoo halkan ka hela dhammaan daruuriyaadka carruurta ee lagu dhiso qiyamkooda akhlaaqiga mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in qaybtan ay ugu talagaleen in lagu dhiso jiil ka soo koraya islamarkaana u ahaadaan kuwa wakhtiyadooda looga faa'iideeyo barashada iyo fahamka tacliinta diiniga waxay qaybtan ee lagu soo kordhiyeen madarasada alfurqaan ee ah qaybta tamhiidiga ay leedahay qeybo kale ah farbarka qur-aanka ilaa laba jus kutubta caqiidada iyo adkaarta oo carruurtal xifdisiiyo
أذكار الاستيقاظ من النوم
rawdadani waa afar marxaladood sida uu ii sheegay maamulaha madarasada waana farbar tamhiidi ama gogolig diraasi ah oo ardayga loogu diyaarinayo qaabka qur-aanka uu u qaadanayo qaybta taxfiidka qur-aanka iyo tan afaraad oo ah tasxiixa qur-aanka oo ardayga laga dhisayo rawdada alfurqaan nashaadaad kala duwan ayaa loo sameeyaa maalmaha isbuuca da'yartan gacanta lagu hayo waxbaridooda waxaana mararka qaar loo qabtaa tartano dhiirigelin ah oo loo sameeyo ardayda waxaan goobjoog ahaa tartan xiise badan oo dhex marayay wiilasha iyo gabdhaha da'da yar ee dhigta rawdada alfurqaan su-aasha waxaa iskale majmuucadu sayfullaahi khoolid aye magaca maylare سمير عبد القادر madarasada intee waay الفرقان alfurqaan qaybtee ka dhigataa روضة waa majmuucadee ka socotaa مجموعة صف الله قالد maasha allah aye waxaa lagaa rabaa allaahumma qinii cadaabaka ihii ku darba يوم تبعث عبادك رواه أبو داود ما شاء الله سؤال الويدية مجموعة سيف الله خالد وعوج وبين في الصحة وعليه لو درجة لو درجة لو درجة
xiisadaha diraasada carruurta waxaa qayb ka ah wakhti si gaara loo ciyaarsiiyo wiilasha iyadoo dhanka gabdhahana si gaara loo ciyaarsiiyo si ay firfircooni ugu qaataan casharada
صباح يوم ال... هيا هيا زوجي دي ما انت ما عرفتي هاي هاي حسنا وحسن نشاط وعيالك ay leeyihiin ما شاء الله tani waxay ka dhigan tahay in ardayga marka uu sidaas uga soo baxo rawdada uu ku soo biirayo qeybaha kale ee iskuulka dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan oo ah isla xarunta dafcadii ugu horeysa ay soo qaranjibiyeen hadda waxay ku biireenba qaybta marka dugsiga hoose waxay sii marayeen fasalka afaraad Ay meesha sii marayeen qur-aanka mar hore dhammeeyeen maasha allah marka dafcad kas qalanjibisa waxaa loo diyaarinaya in sii u qaadan lahayd qur-aankii kadib sii u qaadan lahayna qaybta nidaamiga ah oo dugsiga hoose dugsiga dhexe ilaa jaamacaddii in lasii wada rabaa marxaladda marka waxaa lagu bilaabaya min rawda ilaa jaamacaddu qaabkase marka u socotaa dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo mucalimiinta maktabkan ayaa ah tiirarka ugu muhiimsan ee tanfiidka iyo hormuudka qaabilsan dhisidda bulshada iyo tayada aqoontooda wuxuu si weyn uga soo ifbaxay dadaalkooda beledka iyo baadiyaha baay mas-uuliyiintan haldoorku waa bulshada waxay isku xilqaameen guntigana ay dhiisha isaga dhigeen sidii ay bulshada ugala dagaalami lahaayeen jahliga iyaga oo u jihaynaya xagga nuurka iyo iftiinka aqoonta soo kordhinta rawdada cusub ee laga sameeyey madarasada alfurqaan ee buulafulay aragtideeda ahaan intii aan booqashada ku joogay halkaasi aad ayay ii soo jiidatay dadaalka hagarla'aaneed ee lagu barbaarinayo jiilka mustaqbalka waa da'yar nasiib u yeeshay inay indhaha ku soo kala qaadaan carabkooda dhaqdhaqaaqiisana lagu hagayo keliya digriga alle iyo barashada qur-aanka kariimka iyada oo loo sii diyaarinayo inay xambaaraan culum la turxaanbixiye oo ka tififtiran tuduucyada loogu gafo shareecada iyo khuraafaadka ay taabigeliso yunesko iyo kuwa ku daaban ee marin habaabiya waxbarashada diinta islaamka mahadsanid abu ayman guudahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga al andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu